Inta badan iskuuladaya walibaa kudhiyay in ardeyda la ku hirada albaabka markiyo hadayanga ama beesida bilayo biyuwayanga xiligalanka talagalay iyo waxaan kale oo dambiyada iskuulka ku galayanga taaseytiyo inta badan ardeyda la kulamayanga dhibaatooyinka maskaxdeeda gudoomiyaha ururka baywamanka zaynab cumar cali oo shirjarayada baydhabo ka qabatay maamuliyaalka iskuulada ka baaqday iyo ardeyda banaanka ka reebna siiyo nindhina dhibaatooyin kale oo jinsiyadeeda maadaama iyo saameyn kuwa lada korto walbarashada sidaas darteena qaab kale oo lan xaliyo waa walyaaboosheena koray in ardayda banaanka lahansaara qadoomiyaha ururka baywamanga zaynab cumar oo yaa sheegtay iyo markan ku horeetiyata in la dhisa tarbiyada ardayda si lanku hortaga qaladaadka koy koraa inaan fariin halkan ugu diro maamulada iskuulada ee koonfur galbeed gaar ahaan magaalada baydhabo maamulayaasha waxaan ka codsanaynaa iskuulada nadaamiga ah in waxaan aragnaa mararka qaar markaa wadooyinka mareen waxaan aragnaa iskuuladii oo saacadii xilligii saacadii la xaroonaayay arday yani daruufo ugu soo dibdhici karaa ardayda qaar waxaawaay waqti roobaa lagu jira xaafadooda dheeraan kara ardayda qaar waxaawaay xanuun iyo waxbaa iska jira family problema iska jiri kara cunugaasaytii soo dahay mise gabadhaas soo dahday yani annaga waayeen hore iskuul lama xirin jirin laakiin waana la ciqaabi jiray waxaa jiri jirtay qofka in u lagu qaraaco waxaa jiri jirtay buundooyinka oo imtixaanaadka oo kaleeta in laga jarta laakiin ayaamahan dambe waxaa aragnaa waxyaabo aan indhaha u rooneyn oo ah ardaydii iskuullada in wiil iyo gabar gees isla istaagan yihiin wiil iyo gabar maxaa la dhahay maqaayadihii iskuulka u dhowaa suuqyadii yacni iskuulka dee la xira ardaydii yacni waqti hore lama gelinayo meesha waxaa fursad meesha waxaa ka helaya gabadhan iyo wiilkaanayta inay meesha yani ay ku sheekaystaan oo la israaco wadooyinkii laisla warwareego waxyaabahaasna waxyaaba magaalada aan ku garan jirni maahan maamulayaasha iskuulada waxaan maxaa la dhahay ka codsanaynaa gudoomiyaha iskuulada maamulayaasha nadaamiga ee maxaa la dhahay al-ustaad shariif muxudiin waxaan kaa codsanaynaa in maamulkii lagala hadlo ardaydaas bannaanka fadhiso wiilashaas iyo gabdhahaas labalabo meelaha iskula istaagan oo maxaa la dhahay akhlaaqiyaadkan aan ku wanaagsanayn diintan aan ku wanaagsaneyn waxbarashadan aan ku wanaagsaneyn in la joojiyo ardaydaas hadday noqoto imtixaanaadka in laga jarto hadday noqoto in la ciqaabo oo la qaraaco hadday noqoto in la waane laakiin iskuulkiina albaabka bannaanka ka xirtid amni daraa imaan karto wax walba iska dhici kar ardaygaas adaa mas-uulka eh hooyadiisa aabihiis waxba usoo baranaya gabadhii iyadoo ciddii looga baahan yahay waxbarashadii soo aadaysaa haddana bannaankii wiil la fadhisaa oo ciyaal yaryar oo maxaa la dhahaye oo da-deedoo kaleete marka waxaan codsanaynaa in arintaas oo kaleeta maamulayaasha ay naga daayaan haddaan nahay waalidiinta haddaan nahay ururada haweenka runtii xanuun weynay nagu haysaa xaafadaha markaa mareena iskuullada albaabadooda markaa mareena marka maamulayaasha fariinteeda waxaan rajaynaha inay gaari doonto xitaa cunig haddoo soo daha gudaha iskuulka lasoo xareeyo meesha lagu ciqaabo nadaafadda iskuulka ka shaqeeyo hala qaraaco waxun hala samey laakiin weli gabar in albaabka ka xiratid hooyadii aabin waxbarashay u jiraan ayagana xagga iskula haasaawayan laga yaabo inay waxyaabo kale xataa oo diinta ka baxsan iyo maxaa tacdiye kale xataa inay isku sameeyaan marka insha allahu tacaala fariintaas waxaan rabaa in maamulayaasha la gaarsiiyo aadan mahadsantiin